intii dhimatay ilaahay ha u naxariiso inta dhaawacaana ilaahay ha bogsiiyo waxaan leenahay runtii dhibaato xabad iyo soomaali way ka soo daashay wax aan lagu dhammaynin nabad iyo xasilooni runtii inaana waxba lagu faa'iidaynin marka waxaan leenahay caqliga ha taliyo sarraynta sharcigu ha shaqeeyo deganaan ha la muujiyo runtii waxaan ugu baaqaynaa aan ugu ugula u doonaynaa inay ku dadaalaan inay maaragtay ku kalsoonaadaan hoggaanka ku-meel gaarka ah runtii doorashadoodana ay samea uga dhacdo meeshaas waxaa runtii aan u soo istaagay waxay raalli ahaada halkan waxaa laga akhriyey baaq taageeridda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre runtii golaha shacabka aqlabiyadiisa ee maanta fadhida halkan waxay caddaynaysaa inay wakiilka ay ka yihiin shacabka soomaaliyeed inaanay raalli ka ahayn in dib loo dhigo ama horumarka iyo runtii harsami u socodka dowladnimada waxaa runtii aada muhiim u ah inaan ilaalino xasiloonida iyo runtii jiritaanka dowladnimada inaan runtii u noqonno ile waxa weeyaan golaha shacabka waxay wakiil ka yihiin shacabka shacabka soomaaliyeedna farriintoodii waad aragteen waxay soo direen inaan la aqbali karin wax alla wixii dib loogu rafaaday ee ahayd mooshinno ama xilo laga qaado madaxda sare inaan runtii wax laga gaarin natiijo ah waxaa runtii muhiim ah oo aan rabaa inaan halkan ka caddeeyo marka la soo jeediyo eedeymo oo noocan oo kale ah mooshin madaxweyne runtii xilka haya weli ma dhicin hadday dhacdayna dee habraac loo maro oo la yaqaano oo la og yahay oo qoran ma jiro maxkamaddii dastuuriga ahayd ee eedahaas dhegaysan lahayd ma jirto waxaan rabaa marka in saaxiibada horteyda fadhiyo ee golaha shacabka oo iyaga wakiil ka ah in ay runtii sida hadda xildhibaanadu u caddeeyeen in baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa sharci dastuur iyo xeeroosaad waa la caddeeyey in qodobka labiyo sagaashanaad faqraddiisa koowaad iyo labaad aanu buuxinin runtii eedaha ama mooshinka la sheegay inuu jabay ee uu caddaan yahay inaanay dhammaystirnayn tiradii ugu horreysay oo laga rabay ahayd saddex meelood meel waxaan rabaa marka inaan hortiina ka caddayno inaan u taagannahay sidii aan u difaaci lahayn sidii aan u garab istaagi lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayre dhammaanteen waxaan garab taagannahay inay hore loo socdo in runtii la ilaaliyo dowladnimada iyo xasiloonida waxaan leenahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya hore ha u socoto soomaaliya ha guulaysato aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan yahay si waxaa halkaas noogu dhammaaday xildhibaanadii aqlabiyadda oo dareenkooda muujiyey